subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimee raadi haysanay qodobada aad ku maqli doontaan saake wararkeena waxaa ka mid ah maamulka hirshabeelle oo loogu baaqay taageeridda halabuurka ganacsiga yaryar ee magaalada jowhar dhallinyarada magaalada jowhar oo bilaabay xalinta khilaafaadka iyo horumarinta nabadda waddo interlog ah oo laga dhagax dhigay degmada hilowa ee gobolka banaadir qorshaha qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurka cagaarshowga oo laga daafuray muqdisho bandhigga ganacsiga iyo caafimaadka oo lagu qabtay gobolka banaadir xaalad biila-aan oo soo wajahday qoysas ku nool gobolka daadmareer akhbaaraadka dibadda saaka waxaa ka mid ah madaxweynaha ugu da-da weyn adduunka oo markii sideedaad tartamaayo
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacii waabdaxsiis xasan waa subaxnimo salaasaa taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeeniyo fidsan maamulka hirshabeelle ayaa loogu baaqay in ay taageeraan hal abuurka ganacsida yaryar ee ku sugan magaalada jowhar cabdifitaax axmed maclow ayaa qodobkaasi sii faahfaahinaya jowhar waa caasimada maamulka hirshabeelle waxaa maalmihii dambe laga dareemayaa soo kabasho dhaqaale iyo horumar ganacsi oo halabuurkiisu ay leeyihiin dhallinyarada deegaankani ku nool goobaha lagu cabeeyo carwooyin ganacsi casri ah iyo makaaxidaha cunnada casriga ah laga helo ayaa laga hirgeliyey gudaha magaalada tanijowhar si loo taageero hal abuurka ganacsi ee dhallinyarada ayaa maamulka hirshabeelle bangiyada hay-adaha maalgelinta bixiya iyo guud ahaan cid kasta oo garabka qaadan karta horumarinta ganacsiga hal abuurka dhallinyarada waxa ay dhallinyarada ka codsadeen inay ka taageeraan dhanka dhaqaalaha si loo horumariyo hal abuurka ay la yimaadaan
waxaan ugu baaqi lahaa hay-adaha waaweynka ee maalgeliya maxaa lalahay bulshada iyo sidoo kaleenta maamulka hirshabeelle in ay ilgaar ay u lahaadaan maxaa dhalinyarada oo maxaa lalahay fikirka ku aruursan oo maxaa lalahay fikirkooda inay ka miro dhaliyaan inay dareensiiyaan sidoo kaleentana inay maalgeliyaan waxaa jirto dhalinyaro badan oo maxaa lalahay jaamacada soo dhameeyey wax walba maxaa lalahay soo dhameeyey oo reer oo maxaa lalahay master xataa gaaray oo haddana maanta aan wax xiisanin oo haddana fikir heeyo maxaa lalahay maskaxdiisa wax ka dhex guuxayo waxna maankiisa oo ku jiro dhalinyaradaas haddii maxaa lalahay la maalgeliyo oo maalgelin loo sameeyo waxaa laga yaabaa wadanka maxaa lalahay qalaasahan iyo labka ka jira xataa inuu ka yaraado waxaan ugu baaqi lahaa bangiyada hay-adaha maalgelinta iyo wasaaradaha dhalinyarada iyo guud ahaanba maamulka waxaan ugu baaqi lahaa in ay ka shaqeeyaan ama ay dardargeliyaan arrinka ah si saro loogu qaadi lahaa ama dhalinyaradu ay u noqon lahayd kuwa iskaashada oo leh iskaashi ama midaysan iskaashi midaysan kaasi oo lagu horumarinayo ganacsiga magaalada soo waanu ognahay wadan weliba waxa uu leeyahay ganacsi ama waxyaabo kaloo yani wadanku uu yani ku saro maro anaga yani markii aynu fiirino wadankeenu gaar ahaan magaaladeenu waxaanu yacni aan ka codsan lahayn min hay-adaha maalgelinta wasaaradaha dhalinyarada iyo guud ahaan maamulka inay saro ugu qaadaan yani ay garab istaagaan dhalinyaradu inay abuuraan barnaamijyo dhaqaale oo gaar ah oo dhalinyarada lagu tababaro sidii ay maare- sidii u maarayn lahaayeen maalgelin iyo ganacsi inay iskaashi la sameeyaan ururada dhalinyarada si kor loogu qaado wacyigelinta iyo adeegsiga adeegyada bangiga labo hay-adaha iyagana waxaa ugu baaqayaa hay-adaha maalgelinta sida n g o iyo international partners waa inay maalgelin iyo tababar siiyaan dhalinyarada leh hal abuur ganacsi ama xirfado shaqo abuur inay dhir- inay dhiirigeliyaan sanduuqyo maalgelin ah oo si gaar ah loogu talagalay dhalinyarada deegaanka inay fuliyaan cilmi baaris iyo qiimeyn ku saabsan baahiyaha ganacsi ee dhalinyarada hirshabeelle Eh, wasaaradaha wasaaradaha dhalinyarada heer federaal iyo heer dow- dowlad goboleed inay dhisaan xurmo hal abuur ah eh, innovation hubs oo dhalinyarada lagu baro xirfadaha casriga ah sida technology digital digital marketing iyo farsamooyinka gacanta inay horumariyaan siyaasado lagu dhiirigeliyo shaqo abuur dhalinyaro ku sa- oo ku salaysan hal-abuurada ganacsi ee horumare ee dhalinyarada magaalada tani johar waxa ay salka ku hayaan iskaashi bulsho taasi oo sabab u noqotay inuu hanaqaado hal-abuurka ay keenaan dhalinyarada magaalada tani johar ee xarunta maamulka hirshabeelle dhallinyarada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa bilaabay xalinta khilaafaadka iyo horumarinta nabadda deegaanka nuur maxamed ayaa soo jeedinaya dhalinyaradu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nabaddhisidda iyo xalinta khilaafaadka gaar ahaan marka la joogo bulshooyinka ay saameeyaan dagaalada isfaham la-aanta ama kala qaybsanaanta bulshada waxay dhallinyaradu ka dhigan yihiin inay yihiin xudunta horumarka iyo nabadda joogtada ah hase ahaatee ma helaan kalsoonidaas cabdiraxmaan maxamuud maxamed iyo sucaad yuusuf sheekh cali oo ka mid ah dhallinyarada ku nool jowhar ayaa ka warbixiyey doorka ay dhallinyarada ku leeyihiin nabadda iyo xalinta khilaafaadka Ee, nabadana waa qaybo badan ayay leedahay waxaa ka mid ahay in la helo siyaasad xasiloon taasoo ka qayb qaadan karta nabad iyo in bulshada iyadana loo helo ee, sharci ee, ho- ee, asagoo hogaaminaya iyo si ay u yaraadaan ee, dhibaatooyinka iyo mushkilaha taagan marka in si guud loo helo stability oo dalka uu xasiloon yahay taasi ayna bulshada iyo markaasi horumar ay ku wada gaari karaan haddii ahaato dhanka dhaqanka iyo haddii ahaato dhanka siyaasadda iyo haddii ahaato dhanka eh, fikirkaba Eh, waxaa jiro eh, wacyigelin badan oo lasoo deynayo iyo sidoo kale waxaa jiro wacyigelin badan oo bixisay iyo maxaa la lahaa marka aragtiyo badan ayaa jiray oo bulshada markaasi lasoo wadaagayo dhanka aqoonta iyo cilmi baarisa la sameeyey oo markaasi laga qeyb qaadanayo eh, fikradihii in laga helo xogtii laga helo si markaasi eh, looga waanto marka eh, bulshada iyo dadka deegaanka ay ka shaqeeyaan eh, nabadda si loo helo eh, bulsho xasiloon oo horumarta eh, qof walba eh, waana dareemi karaa markii nabad la yidhahdana waa wax shay aada u macaan marka bulshada soomaaliyeedna ee mahmaha waxay leeyihiin ah ee, raag gogashiis ee, waa nabad bulshada markaasi ay fahanto waxay tahay nabadda micnaha ay leedahay ee, faa'iidada ay leedahay ee, si in bulshada ay wada jirto oo meesha u leeyahay wax faquuq la yidhahda wax sirnaceeba wax dhibaata ay wada noolaasha ay bulshada ay yihiin ee, bulsho mar walba isku baahan iskana kabayso hadday noqon lahayd xalinta khilaafaadkii isdhexgalka bulshadii iyo in la dhiso nabad waarta haddii bulshada wacyigelin fiican ay hesho meesha waxaa yaraanaya ama ka baxayaba tacadiyada biniaadanimada iscunsuriyeynta dadka dhexdooda ka jirtay ayadana meeshay ka baxaysa inaan dib u qiimeeyo habka aan u wajaho khilaafaadka intii aan hore u aaminsanaa in khilaafku uu yahay wax laga cararo hadda waxaa bartay inaan noqon karo yacni qof xaliya dhibaatooyinka waqtixaadirkaas heysta ama taaganba dhalinyarada waa lafdhabarta bulsho kasta marka la siiyo fursad aqoon iyo taageero buuxda waxay noqon karaan kuwa dhaliya nabadda awoodna u leh inay xaliyaan khilaafaadyada waddo interlog ah ayaa waxaa laga dhagax dhigay degmada hilowa ee gobolka banaadir cabdifataax axmed maclu ayaa mar kale faahfaahinaya qodobkaasi gudoomiyaha degmada hildhibaa iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa ka qayb galay munaasabad kooban oo lagu dhagaxdhigayay wadda interloga taasi oo la dhagaxdhigay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hildhibaa qaar ka mid ah bulshada degmada hildhibaa ee gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlaya ayaa si weyn uusoo dhaweeyey dhagaxdhigga waddadan oo ay sheegeen in dhibaatooyin badan ay ku qabeen isticmaalkeeda islamarkaana haddii ay dhammaato dhismaheedu ay noqon doonto mid kaalin ballaaran ka qaadi karta isu socodka gaadiidka iyo isticmaalka wanaagsan ee bulshada degmada hiliwaa ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir jenaraal mungaab ayaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa iyo gudoomiyaha degmada hurwaay miro salaad dhuxulow oo habeen iyo maalin noogu taagan horumarkeeda isku xirka bulshada waxaa u mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada hurwaay miro salaad dhuxulow oo xaafadda horumar noogu sameeyey interlog fiicanna noo saaray waxaanu ka rajeeyaan inay degmooyin kale ku daysadaan waxaan nahay shacabka degmada maamulka degmada soo dhaweeynaa jidkii iyo waa noola dhisa maasha allah waa noola qurxiyey maasha allah tabaaraka lah
degmada hirwaa xaafadda suuqa xoolaha waddadan interlogaa noloo dhagax dhigay suuqa xooluhu waa ka tegayaan ku orey baxaadi waa ka tegey wada interlogo noqda maasha allah maamulka degmada iyo kambanigan waa u mahad celinaynaa dhagaxdhiga waddada kadib gudoomiyaha maamulka degmada hilwaa ee gobolka banaadir oo madasha ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda waddadani islamarkaana badqabkeedu uu noqdo mid iyagu mas-uuliyad iska saaraan si degmadu horumar ballaaran ugu samayso dhanka waddooyinka maanta waxaan dhagax dhigaynaa waddo muhiim ah waan ka dhagax dhigayno degmada hilwaa suuqa xoolaha walaahda barwaaqo waddadan oo runtii ah waddo isu socodka ganacsigana wax badan ku soo kordhinaysa laamiga cusubna ilaalinaysa oo koonfar u noqonaysa oo ka ilaalinayso muxuu ah waxyaabaha khashimaadka iyo dhibaatooyinka laamiga soo gaari kara waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada reer hiliwaa dhammaantood inay ogaadaan in degmadoodu ay wajahayso dhanka horumarka inay qayb ka noqdaan laamigan dabcan waxaa noo dhisay dowladdeenna soomaaliyeed iyo walaalaha qadaraa noo dhisay waxaan rabnaa inaan ilaashanno waa hanti maanta hanti soomaaliyeed waaye waa hanti aan fursad ku helnay fursaddaas haddii aan luminana laamiguu naga burburayaa dan dib uma helayno jaaniska ah aan helnay oo ah in waddada naloo dhiso reer suuqa xoolaha iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee degan hareeraha laamigan waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliyaan laamiga jiritaankiisa maanta odayaasha deegaanka qorshaha qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurka cagaarshooga ayaa waxaa laga daafuray muqdisho saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho caasimada dalka ka daafuray shirka wadatashiga qaranka oo ku saabsan qorshaha qaranka ee ka hortagga iyo xakameynta cudurka cagaarshooga gaar ahaan noocyada b e c ee shanta sano ee soo socota shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed qubaro ka tirsan guddiga qaranka ee ka hortaga iyo xakameynta cudurka iyo marti sharaf kale ugu horeyn madaxa cudurka cagaarshooga ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor abees caanshi iyo gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed doctor saluul maxamuud maxamed ayaa si wada jira uga hadlay dhibaatada cudurka cagaarshooga cudurkan maanta sidaan ku soconno haddii lagu sii wado oo tillaabada gaaban ay tahay berri waxay noqonaya wax suncad ahaan wadanka dhanna rafaad u eh dadkiina maaragtay dhibkoodii badinayo in wax laga qabtaana su-aal weynaa kor taagan oo markii la fiirsho labada kun iyo soddonka dunidu waxay ku ballantay in la cirib tiro hebatitis shan sanaa ka dhima shan sano wax hadda bilowgoodii aan hadda la kufkufayno ma ku dhammaystiri karnaa waay su-aasha markaa gooni ugu fiirisid waa adag tahay waxaad is leedaha waa maya laakiin haddana opportunityyaa jiro looga looga guul gaari karo waxyaabaha ugu badanoo inaan ka dhawaajina rabno wasiirkan inaan ka maqlna aan rabno inuu maaragtay carabka unagu dhufto saddex optionaa looga hortegi karaa waa in tallaal la helaa waa in screening la helaa oo la baaraa waa in daawada la helaa waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka cadeyno in hebatitis-ka uu yahay cudur dhibaato ku hay gaar ahaan caruurta sida hadda la sheegay oo ah ninety percent inay ilmaha haddii uu hooyada ay qabtay ayaga ay cronic noqonayaan una dhimanayaan annagana aan haysanin wixii lagu daaweyn lahaa iyo wixii lagu sameyn lahaa iyo in la ogaadaba marka arintaas waa arin xoog badan u baahan waxaan u mahad celinaa wasaaradda inay sameysay unidka hebatitis-ka laba sano oo jiriya waa sax labadaa sano oo jirana waa la shaqeynaynay ka urur dhaqaateer ahaan waxyaabaha aan hebatitis-ka ka sameyn ilaa iyo hadda waxaa kamid ah dhanka wacyigelinta gaar ahaan dhaqaatiirta waxaan isleeyahay hebatitis waxa ugu horey horta inuu dhakhtarka asaga wacyigeshan yahay og yahay sidoo hebatitis ku gudbaa maxaa loo baahan yahay markay bukaanka u imaadaan soo u screen garaynaa iyo i b c ga inay si fiican u isticmaalaan waxaan ognahay gudbinta qaarkeed inay ka dhacdo xataa maxay isbitaalada iyo health facilitiyada dhanka kale gudoomiyaha arrimaha bulshada aqalka sare senatar cusmaan maxamed dufle iyo mid ka mid ah khubarada ka socotay guddiga qaranka ee ka hortagaya xakameynta cudurka cagaarshowga ayaa dhankooda madasha kasoo jeediyey hadallo kooban in laba shay la helo waa ka adkaayen haddaynu helo tallaalka caruurta la siiyo oo saddexda bentavalent la yidhahdo bentavalent oo saddex tallaal oo isku xiga asbuuca lixaad asbuuca tobnaad iyo asbuuca afar iyo tobnaad ilmaha la siiyo haddaan kaa helo oo geyno gobol kasta degmo kasta tuulo kasta ee dalka ah oo aan helo technically viable yani farsama ahaan hawl- hawlo shaqayn kara aan aan hayno oo geyno muxuahay dalkeena oo dhan geyno waxaynu ka adkaayaynaa xanuunkan agaashiga in elimination policygaa socda doontaa socota sideen ula qabsanaa u raacnaa oo aan maaragtay aan u gaarnaa higsigaas eliminationka twenty thirtyga waa kuwo naxdin leh kuwo aada naxdin u leh Een, waxaa muhiim ah baaritaanka inaan mudnaan siino haddii maaragtay iskuol aada joogto ardada in screeningka la marsiiyo isbitaal haddaad joogto dadka shaqeynaya screeningka la marsiiyo meel walba xataa shaqaalaha gurigaada ka shaqeynaya iyo nadaafadda screening la marsiiyo cudurka cagaarshowga ayaa ka mid ah cudurada halista ah islamarkaana saameyn ku yeelan kara bulshada soomaaliyeed bandhigga ganacsiga iyo caafimaadka ayaa waxaa lagu qabtay gobolka banaadir nuur maxamed ayaa mar kale qodobkaasi faahfaahinayo bandhig weynaha ganacsiga iyo caafimaadka ee somali business and health expo ayaa sanadkii saddexaad oo xiriir ah lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana bandhigan uu socon doonaa muddo laba maalin ah iyadoo lagu dhiiragelinayo ganacsiga iyo adeegyada caafimaadka dalka waxaana kasoo qayb galay ku dhowaad toddobaatan shirkadood oo isugu jira isbitaallo farmasiyaal shirkado dhismo kuwa isgaarsiinta kuwa duwalimaadyada iyo kuwo kale iyadoo goobta lagu soo bandhigay adeegyada ay bixiyaan iyo qiimo dhimis gaaraysa boqolkiiba konton waxaana bandhigan kasoo qayb galay mas-uuliyiin isugu jira wasiiro xildhibaano ganacsato iyo marti sharaf kale iyadoo bilowga uu halkaasi ka hadlay agaasimaha somali business and health expo ridwaan yuusuf isagoona ka hadlay muhiimadda uu bandhigan u leeyahay horumarinta adeegyada ganacsiga iyo caafimaadka dalka
maanta oo ay tahay maalin weyn oo aan ku daafurayno bandhigga ugu weyn soomaaliya bandhigga bandhigweynaha ganacsiga caafimaad somali business and health expo sanadkii saddexaad bandhiggan muhiimadiisu waxay tahay in la isku tuso macaamiisha iyo ganacsatada meel ay isku arkaan iyo bahaweynta caafimaad macaamiishuna islamarkaana ay ka faa'iidaystaan qiimo dhimista loo sameynayo iyo baaritaanada firiiga ah ay sameynayaan isbitaalada carwadan waxaan soo bilownay labada kun iyo saddex iyo labaatankii sanadba sanadkii ka dambeysa way kasii kordhaysaa way kasii weynaanaysaa dadkeenana waxay baranayaan muhiimaddu ay leedahay in carwa laga qayb galo laga faa'iideysto qiimo dhimista laga suuq loo suuq tago dhanka kale intii uu socday bandhigga ayaa waxaa lagu bixiyey abaalmarino kala duwan oo ay guddoonsiinayeen shirkadihii ka qayb galay bandhiggan waxaan ka soconaa isbitaalka oasis cancer hospital oo ah isbitaalkii ugu horeeyey ee daaweynaya kansarka ee laga dahfuray soomaaliya wuxuu ka jawaabaa baahi badan ee dad badan oo soomaaliyeed ee dareemi jireen oo ah kansarka waxaa meeshaan lagu yareynayaa in wakhti hore la ogaado kansariska waxyaabaha keeno qofka dadka laga wacyigeliyo mar walba wacyigelinta ayaa ka muhiimsan daaweynta waxaan qabanayna waxay tahay inaad wakhti hore la baaro isbitaalka waxaa ka shaqeeyo dad ku takhasusay kansarka iyo qalabkii ugu dhammaystirnaa ee ugu casrisanaa ee dunida laga helo oo lagu baaro ama lagu diagnoos gareeyo kansarka isbitaalka horyaal waa isbitaal weyn oo ka mid ah isbitaalada magaalada ka jira oo weliba casri ah isbitaalka wuxuu bixiya adeegyo kala duwan oo caafimaad ah weli adeegyadii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey ama aan dhaho bilooyinkii ugu dambeeyey isbitaalka eh, wuxuu soo kordhiyay adeegga caafimaad oo kala duwan sida adeegga kansarka ah oo soo kordhiyey sidoo kale isbitaalka wuxuu sameeyaa sirfisyo lacag la-aana sida eh, dadka faruuran oo kale barnaamij waxaa jiro oo kaambeyno ugu sameeya jirto lacag la-aan oo bulshada qeybeed kala duwan lagu faa'iidaysto bishii lasoo dhaafay sidoo kale waxaan sameynaya kaambeenkaas ilaa iyo waxaan ka faa'iidaystay dad ku dhawaad lixdan qofood oo eh, wadanka qeybiis kala duwan ka imaaday ilaa iyo deegaanada soomaalidu ay degtay sida ugu dambeyn bandhigan ganacsiga iyo caafimaadka somali business and health expo ayaa waxaa si rasmi ah u dahfuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor maxamed xasan bulaale Ee, waxaan isleeyahay waa waxyaabo runtii dalkan iftiin u ah keenaya in horumar ee, dalkan uu sameeyey iyo tallaabsi dhinaca caafimaadka ah ee qurba joogtii ay maalgashanaysa dalkan waan u hambalyeynaya dadkii maalgashtay dadkii kansarka maalgashtay cudurrada dhibaatooyinka badan keenaya dadkii maalgashtay security-ga dalka dadkii maalgashtay ee, waxyaabaha local productionska hadday ahaan lahaayeen burka xaalad biyo la-aan ayaa soo wajahday qoysas ku nool gobolka daadmareer kulan ay isugu yimaadeen golaha deegaanka ee degmada ootuweyn iyo odayaasha dhaqanka ee degmadaasi ayaa waxaa looga hadlay sidii xal loogu gaari lahaa xaaladaha abaaraha ee ka jira gobolka daadmareer maadaama bulshada degmada iyo deegaanada hoos taga degmadaasi ay saameysay abaaraha daran iyo roobirada soo wajahday gobolka daadmareer waxaa qeybaha kala duwan ee ka qeybgalay kulanka ay kaga hadleen xaaladaha ugu adag ee ka jira gobolka iyagoo baaq u diray bulshada qeybaheeda kala duwan maamulka iyo hay-adaha ah, sidii biyo deg dega loogu soo gaari lahaa dadka ay saameysay biyo la-aanta ka jirta qeybo ka mid ah gobolka daadmareer waxaannu baaq abaareed iyo biyola'aaneed ka soo diraynaa xarunta degmada oodweyne amba gobolka daadmadheedh annagoo ah maayirkii maayir ku-xigeenkii xogayihii degmada xildhibaanadii golaha maashooratigoodii baaqaas aannu saa ka diraynaa waxa weeye ee biyola'aan ka jirta gobolkan daadmadheedh oo runtii ay roobabku ku yaraayeen iyadoo oo aynu ku jirno wakhti dheexagaaya oo biyihii dayreed aanay dee dhoweyn biyo waxay noo soo joogaan burco iyo tuulooyinka kale ee qolqol iyo banka tuuyow dhow waxaanu codsanaynaa waanu dalbanaynaa in laga warhayo degmadaas baad male biyo male ee insha allah bidnillahi kariim waxaanu rajaynaynaa dadku inay si dhaqsa ah arrintaa uga soo falcelin doonaan markaan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqada
kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada lakala siisanaya saddex malyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta lakala siisanaya saddex malyan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa lakala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta lakala siisanayo soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada haafka biris xamse ayaa lakala siisanaya sideed iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar haafka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban doolar jirkaanka saliid cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo koo doolar iyo bar caanaha nuuca loo yaqaano xilwaha ayaa gascooda la kala siisanaya afar iyo toban doolar haddii aan u wacna dhanka iyo dalagyada suuqyada magaalada jawahar ayaa koombada galeyda la kala siisanaya afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah halka koombada digirta la kala siisanaya shan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah koombada misigada ayaa la kala siisanaya laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah koombada looska ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada bariis cadaha ayaa la kala siisanaya lix iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa markaana xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo kooxda reer talyaani ee ac milan ayaa si rasmiya ugu dhawaaqday inay si xura kula soo wareegtay xidiga reer croshia ee ninka lagu magacaabo luka modrid waxa ayna ka saxiixdeen heshiis ilaa iyo xagaaga labada kun lix iyo labaatanka modrig ayaa sidoo kale haysta hal sano oo dooq ah uu kooxda ac milan kula joogi doono ilaa iyo xagaaga labada kun toddoba iyo labaatanka modrid oo soddon sidoo jir ah ayaa ku biiray milan kadib waayihiisii ciyaareed ee quruxda badnaa ee real madrid halkaasi uu ku noqday ciyaaryahankii ugu koobka badnaa taariikhda isagoo kooxda u ciyaaray wax ka badan shan boqol todobaiyo sagaashan kulan madrid wuxuu kula guulaystay lix koob oo jabels liga shan koob oo kooxaha adduunka shan eurobian super cabes iyo shan spanish ligo iyo laba spanish kings cabes iyo sidoo kale shan spanish super cabes xubintaas ayaa ugu dambeysay guud ahaan warkii subaxnimo saake oo salaasaa aad ka maqlayseen warbaahinta isna ee magaalada jowhar nabadgelyo